إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaabihi وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bacd waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol siddeetan iyo siddeed oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo toddobaad ee min suurati اlkahf qaala allahu tabaaraka wa tacaalى watlu aqri nabiga subana maa kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga laguu waxyooday min kitaabi rabbika rabbiga kitaabkiisa xaala uu yahay laa mubaddila mid baddelaa likalimaati ilaahay kelimooyinkiisa uma sugnaanin walan tajidda heli maysid min duunihi alla ka sokay multaxadan makaan loo leexdo wasbir sabarsii nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii la jirkooda ku sabarsii yadcuuna caabudayoo tuugaya rabbahum rabbigood bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabkii yuriiduuna xaale ay doonayaanna rabbigood caabudaya wejow wejigiisa xaalay doonayaan walaa tacduyaysan ka gudbin caynaanka labadaada indhood canhum dadkaas alla caabudaya turiiddu xaale aad doonaysa yaysan ka gudbin ziinatalxayaati noloshii quruxdeeda nolosha adduunyaa ee liidata walaa tudic ha adeecin man qof aqfalnaa aan halmaan siinay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa xuskeenna oo watabaca raacay hawaahu naftiisu waxa ay jeceshahay oo wa kaana uu ahaaday amruhu arrinkiisu furudan xadgudub allah subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam inuu akhriyo kitaabka casiiskaahe lagu soo dejiyey akhrintaas tilaawada laftirkeeda xuruufta kitaabka la akhrina iyadaa cibaadaah oo in alfaadiisa la akhriyo waa laysku addoonsado waa cibaado waxaa kaloo ku jira in lagu tadabburo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkaru ululaalbaab marka in lagu tadabburo oo markaas la akhrinayo la fiirfiiriyo macaanidiisa akrintay la socotaa waxaa kaloo akrintii ku jira dadkii inuu baro oo dadkii ku dul akriyo aayaadkii qur-aankaha ilaahay u soo dejiyey in dadka lagu dul akriyo dadka loo sharaxo oo uu dadka baro marka qiraa'ada intiiba waa ay ku jirtaa akri oo adiga waxa weeyaan kitaabka akri dadkana gaarsii labadiiba waa iskula jiraan watlu akri nabiga suubana maa diinkii uuxiya la waxyooday ilayka adiga laguu waxyooday min kitaabi rabbika rabbiga kitaabkiisa xaale uu yahay diinkaasu idan marka akhrinta kitaabkaas la akhriyaa waa cibaado ma'muuro ahoo lays amray inaad kitaabkan qur-aankata soo qabato aad akhridaa waa cibaado cibaado aad ilaahay aadka ku caabudo wey halkii xaraf toban ajala lagaaga qora nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam xarafna marka la leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alif laamiim xaraf ma wada aha ee alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimku waa xaraf saasaa loo qoraa xaraf xarafkaasaa kiiba toban ajar lagaaga qoraya idan marka waa cibaado weyn oo la rabo qofka muuminka cibaadooyinka uu alle ku caabuda inay uga mid tahay aad xifdidid kaliya iyo waxaasa u barana waxaadba u akridaa mar kastood akhraydo inay tahayba cibaado alla kuguba addoonsaday cibaado alla kugu addoonsaday taas horta asalkii waa midkaas u akri aad baratido kitaabka ilaahay aad baratido cilmiga aad u baranaydo inaad xifdidana waa niyo kaleeto kayra iyaduna soma jeedi laakiin horta maslada asalkiiay kaa maqnaan kitaabkan inaad akhridood carabka maridaaba cibaadaada ooba laysku addoonsado ilaahay kugu addoonsaday taasaa la rabaa marka cibaado weyn inay kuu tahay ood kitaabkaas alle afar iyo labaatankii sac wax go-aan ood ku xisaabtanto inaad ka akrido markii cabdulahi bni camar ibni caasuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam qur-aanka bal intuu ku akrinaa soddon casho ku dhammeeyo macnaha maalinkiiba habeenkiiba waa juusanta maalinkii isagu maaha habeenkii u akri jiro salaatuleyl ku tukan jir marka soddon casho ku dhammeey soddon habeen maya ka badanaan rabaa wi rasuulka allah waa igu dheer habeenkii juus waa igu yarya labaatan ku dhammeeyu nabigu sal allah alay waa jus iyo xisb waa igu yar yahayu shan iyo toban ku dhammeey habeenkii laba jus ka dhig waa igu yar yahayu toban ku dhammeey habeenkii saddex jus ka dhig waa igu yar yahayu toddoba ku dhammeey waa afar jus iyo xoogaa habeenkii waa igu yar yahayu saddex ku dhammeey habeenkii toban jus ka dhigo waa igu yar yahayu habeen toban jus waa igu yar fiiri saxaabiga nabigu waa u diiday markaa sala allahu calay wasalam maxaa yeele cibaado aad laazimi kartaa la rabaa maya saddex ka yar ha ku dhammaynay waa u diiday markii dambe uu gaboobay oo uu duqoobay aad ayuu ugu dhibtoo maxaa yeele wuu diidanaa cibaadadii uu bilaabay oo wadi jiray inuu ka tago toban jusna qof da-ah inuusan habeenka akhriya dhibay ku tahay sooma jeedin idan waxaa la rabaa inaad naftaada kula xisaabtanto wax aan nafta lagula xisaabtamin ma socdaan ilaahay kitaabkiisa afar iyo labatankii sac maxaad ka akrida waa in qadar kuu go-an yahay aadan sinna u joojin oo aad wadi karto laba jus saddex jus haddaadan waa jus iyo xiis maxaad tahay ugu yaraan un jus ilaa nabigu jus uu sheegay ugu yaraan sala allahu calay wasalam soo maa ilaahay kitaabkiisa waa inaad wax ka leedahay ood akridood ilaahay ku caabudo aqri min kitaabi rabbika rabbiga kitaabkiisu xaaluu yahay shayga lagu waxyooday laa mubadila mid bedeli karaa likelimaati ilaahi kelimaadkiisa uma sugnaanin maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi ibnu jariir utabari raximahullah laa mubadila waxaa loola jeedaa laa muqayira limaa owcadda cid bedeli kartaa ma jirto wixii ilaah ugu goodiyey bikelimaatihi kelimooyinkiisa allatii ansalahaa calayka ee uu kugu soo dejiyey wixii uu ugu goodiyey ahla macaasiihi dadka ilaahay caasiya waalcaamiliina bikhilaafi haada alkitaab kitaabkan wax khilaafsanna ku dhaqmo saas buu yidhi aayadda macnaheedu laa mubadila likelimaati waxaa loola jeedaa yuri ibnu jariir utabari laa muqayira cid doori kartaa ma jirto limaa owcadda wixii ilaahay ugu goodiyey bikelimaatihi kelimooyinkiisuu ku goodiyey alleh allatii ansalahaa calayka yuu goodiyey ahla macaasiihi dadka isaga caasiya waalcaamiliina bikhilaafi hada alkitaab iyo dadka ku dhaqma kitaabkaas wax khilaafsan dhaqankaas caqiidadiiay noqon karta kitaabkii caqiide uusan dhigaynu caqiideeye wax kaloo caqiidey ku dhaqankii waxay noqonaydaa cibaadadii wuxuu ku cibaadaysaa cibaadaan kitaabka waafaqsanayn ku dhaqankii waxa weeyaan xugunkii iyo wixii ummaddu ku kala baxayday wax kaluu ka xugun dhig dhammaan waa dad khilaafa ilaahi weynaayaa u goodiyey goodigaasna cid bedeli kartaa ma jirto goodigaas ilaahi weynaa waa u taagan yahay dadka asaga caasiya dadka waxa weyaan ku dhaqma kitaabkaas wax khilaafsan ama caqiida ka dhigta ama cibaado ka dhigta ama ka dhigta waxa weyaan xugun iyo tasuur loo xugun tago ilaahay goodiga ugu goodiyey cid bedeli kartaa ma jirto adduunkan cuquubay mudan yihiin aakhiran cadaab allay mudan yihiin walan tajida heli maysid min duunihi alla ka sokay multaxadan makaan la magan galo multaxad waa ismu mawdic meel loo leexdo makaan la magan galo ama makaan loo leexdo asalkuna waa leexashada ila alxadda iltixadda laga keena multaxadan iltixadda iltixaadkuna laxdiguna waa leexashada marka makaan loo leexdo heli maydid maxaa loola jeedaa taasna xaafid ibnu kaiir qaybuuba ka soo qaaday hadalkii ibnu jariir laakiin inuu dhammaystira fiicneed wuxuu yidhi qaala ibnu jariir xaafid ibnu kaiir ibnu jariir wuxuu yidhi yaquulu alla wuxuu leeyahay in anta yaa muxamed lam tatlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika haddaadan akhrin kitaabka rabbigaa ee laguu waxyooday haddaadan akhrin halkaasa marka waxaa ku jirtay fatatabicahu oo aadan raacin akhrin kaliya maya haddaadan akhrin fatatabicahu oo aadan raacin wa ta'tama bihi aadan ku dayan fa naalaka waciidullaah oo ilaahay goodigiisu marka ku soo gaaro fa naalaka waciidullaah alladii awcada fiihi almukhaalifiin goodigii alla ugu goodiyey dadka kitaabkan khilaafa hadduu ku soo gaaro lan tajida heli maydid min duunihi alla ka sokay multaxada meelad uga leha marka awalka aayadda iyo akhirka isku xihan kitaabkan akhri ku dhaqan dadka gaarsii haddaadan akhrin aadan raacin oo markaas uu ku soo gaaro goodigii iyo waciidkii alla ugu hanjabay dadka kitaabkan khilaafa meel aad ilaahay cuquubadiisa uga leexata akmid saas wey marka nabiy allah muhammad sallallahu alayhi wasallam kitab kan inuu aqrinayo waa xaqiiq inuu ku dhaqmayana waa xaqiiq goodigaasuna asaga gaari ma laakiin taasoo kale waxaa la yidhaahdaa weysha gowrac dibigu ha quusteen weysha iyo dibiga waxaa la jecel yahay waa weysha waktiga abaarta marka haddii uu saxi marka dhalo weyl weyshi lama kori karo wax lagu koyriyo lama arko waa la gowracay marka waxaa la yidhi lama kori kara ha la qabo dibi hadduu dhashama la dayna ma dhacayo dibi wax la kori kara weyshi ama la dayna soo maa dibigii marka hadda kadib dhashaa sugima in la badbaadiyo marka macnaheedu waa maxay haddii nabigii alle sala allahu calayh wasalam oo rasuulkii allah ilaah uu leeyahay haddaadan kitaabka alle akrin oodan asaga raacin oodan asaga ku dayan ilaahii weynaa waciidku ugu goodiyey dadka kitaabkan khilaafaa ku soo gaaraa hadduu ku soo gaarana mel ad ciqaabka ilahi uga leexad atmay haddii rasuulkii saas lagu yidhi famaa baaluna annaga xaalkeennan kuu jooga marka xaqiiqadu waxay tahay waa sidaas haddaanan kitaabka alle akrin oo aanaan raacin ilaahay waciidkiisa lagu soo wajahnayo waa saas sidaas weeyaan wasbir kula sabar oo ku sabar sii nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna caabudayoo tuugaya rabbahum rabbigood bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabkii yuriiduuna xaalo ay doonayaanna ilaahay tuugaya wejahu ilaahay wejigiisa xaala doonayaan tanna macnaheedu waa maxay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabbulcaalamiin amrayaa inuu la fadhiisto oo uu jeclaado la joogidooda dadka rabbulcaalamiin ku xidhan ee subax iyo galab alla caabudaya ayagoo ay ikhlaas ka tahay iyo alla dartiis dadkaas inuu la saaxiib dhigto maxaa yidhi qofka banu aadanka waa ku qasban yahay inuu cid la saaxiibo cid inuu jeclaysto inuu la saaxiibo la socdo waxa weeyaan wuu jeceli qofka banu aadanka waaba dabci qofka keligiis ma noolaado qof walbaaba daduu ka helaa la socodkooda iyo la fariisigooda iyo la sheekaysigooda dadaa ilaahay marka amra rasuul sala allahu calayh wasalam ilaa qofka waxaa la rabaa dadna inuu jeclaado la fariisigooda la socodkooda weheshigooda dadna uu nabcaado oo uusan la fariisan oo uusan la soconin oo uusan la saaxiibin dadki waa inay labadaas u kala yihiin maahan qofka raban iska raaca adiga muslim haddaad tahay saas ma dhihi karin yaa marka adiga aad la saaxiibaydaa jeclaanaydaa la socodkooda waa dadka ilaahi weynaa caabuda ee ilaahi weynaa ku xihan ee wakti walba galab iyo subaxba ilaahi weynaa subxaana wa tacala caabudaya dadkaasaad jeclaanaya waa mu'miniinta oo mutabiciinta oo sunnada nabiga ku taaga yaad nacaydaa waxa weeyaan cidda ilaahi weynaa cibaadadiisa aan ku xornayn cidda aan kitaabka alla soo dejiyo ku toosnayn waa kufaartii waa munaafiqiintii waa fusaaqdii waa ahlulbidicii waa inaadan suxbadooda la socodkooda la sheekaysigooda midna aadan jeclaysan oodan badsano iska ilaalidaba dadkaan aad jeclaata muminiinta mutabiciinta oon sunnadii nabiga ku taagan sal allahu calah wasalam aayadda wuxuu uhi xaafid ibnu kaiir macnaheedu waxay tahay waxa weeyaan la fadhiiso dadka ilaahay xusaya tawxiidsanaya alla mahdinaya tasbiixsanaya alla weynaynaya alla tuugaya subax iyo galab oo addoommada ilaahay ka mida sawaaun kaanuu fuqaraa ow aqniya waa isku mid dadku mar hadday alle ku xidhan yihiin ama fuqara ha ahaadeen ama qaniyaal ha ahaadeen kala qaadi mayd adiga hadduu qani yahay hadduu toosan yahay waa walaalkaagii oo qofkaad jeclaad ula fadhiisanaysa hadduu faqiir yahay waa jecesha adiga qiimaynta aad qofka ku qiimayna waa diinkaas alle waad la fadhiisanayda daciif ha ahaado xoog ha lahaado hadduu qof daciifoo taagir yahay iyo qof xoog le duu yahay midna kala fiirimayo hadduu diinta alle ku xidhan yahay mis wey waa saaxiibka sidaas wey waxaana la yidhaha wuri sabul mas-uulaa jiray oo ashraaftii quraysheed ayaa nabiga ka dalbaday sala allahu calayh wasalam inuu fadhi gooniya u sameeyo fadhigaas oo aysan imaanayn ducafada mu'miniinta dadka saxaabada nabiga ka mid a ee tabarta yar sida bilaal oo kaleeto sida camaar ibnu yaasir oo kale suhaybu ruumi oo kaleeto khabaab ibnul arati oo kale cabdulaahi ibnu mascuud oo kale kuwaasoo kaleeto waxay yidhaahdeen annaga ynala fadhiisan markaasaa aayaddu soo degto laga nahiyey nabiga oo la yidhi maya ha ka yeelin dalabkaas sabab nusuul saxiixahana sugan sababkaas horeeto sanad ahaan uma sugna laakiin sabab nusuul saxiixahaba sugan aayadda aayad ku macnaa aayadda aayad ku macna walaa tadrudi aladiina yadcuuna yadcuuna rabbahum bilkhadaati walcashi yuriidu uga joog saxiixulmuslimka waxaa ku sugan sacad ibnu abi waqaas inuu yidhi rasuulkaan la joogna annagoo lixa mushrikiinta nabiga ku yidhaahdeen kuwaan xayri yaysan ugu soo dhiigan xayla dadku haddaysan diin lahayn waa dabaqaad dabaqaad aan isku qaldamin wey oon isla fariisan dabaqaad walbaaba goonay u fadhiisataa waa sheekaystaan kuwa kaleeto xayr war maxaa meesha idin dhigay ma imaan karaan ilaa ku dabaqa maahan lamana sineen dadka aan muslimiinta waa noocaas marka waxay yidhahdeen rasuulka alla waxaan rabnaa kuwa naga ceriye nagu dhiiran waxa weye waxayba gaarayaan inay annaga nala fadhiistaan waa yasaya reerkaasay marka dambe ku dhiiranayne marka iyo nagu dhiirane cayri waxaan ahay inuu yidhi aniga sacd ibn abi waqaasa cabdullaahi ibni mascuud oo reer hudayl ah nin kaleoo reer hudayl ah bilaal iyo laba ninoo aan hadda magacood halmaamayo saxaabada sida uga dhowrsana waxay yaqaanina dadku sheegen waa nin saxaabigan kale wa aan halmaamayo labadaas magacood intaasaan ahay inuu yidhi marka nabiga naftiisa xoogaa ku soo dhacay oo waa maxay macnaha nabigu wuu jeclaa dadkan inay hanuunaan dalabayna keensadeen dalabka ay keensadeen macnaheed waxa weeyaan waa kula fariisayn oo diinan kaa dhegaysayn laakiin kuwaan ayay nala fariisan dalabkaas ma ka yeelaan mise waa ka diida aayad qur-aan markaasay soo degtay oo ilaah uu leeyahay cayrina qof alla caabuday qiimayn asagaa leh qiimayn asagaa leh fiir nabigu sal allahu calay wasalam wuxuu ka qaadan jiray xataa usluubka dacwiga ilahay xaggiisa ha caynina hana keyeen marka taas maxay ku tusaydaa shay sideedaba macaasi ah maslaxa diineed ma noqdo maxaa yeelay fiiri haddeer nimankan ha la cayniyo mogta waa yasid la yasayo yasidaan marka laga yeelima sababtoo waa macsi shay macsiyana ilaahay diintiisa uguma gargaarsato dhihi maydid maslaxa ku jirta waa intaasi hanuunaan ka yeeli mayd shay macsiya marna maslaxa diineed ma gas aayad qur-aan aa soo degtay oo nabiga loogu diiday salawaat ullahi wasalaamu calayh marka dadka aad la fadhiisaydoo waa inaad kala taqaana qof markaad u tagtaba adiga dhan qalbigaagu alla kacabsigu ka baxayo oo xanta iyo beenta iyo adduunya jacaylka iyo xumaanta iyo gaala jacaylka iyo balaayada qalbigaaga ka buuxinaya markaad u jeedda inuu soo socdaa laga leexdo lama fadhiista kaasoo kale waxaa lala fadhiistaa qof intaad la joogto ilaahi weynaa waxa weeyaan jacaylkiisa iyo weynankiisa iyo cabsidiisa iyo wax un khayr aad ka faa'iideydo qofkaasaa lala fadhiistaa waa la jeclaabaa qofkaas inaad u tagto la fadhiisato la sheekaysato waa la jeclaaba taasaana wax weyn ilahay agtiisa looga gaara ilaa wuxuu idhi subxaana walaa tacdu yaysan gudbin caynaaka labadaada indhood canhum dadkaas alla caabudayay ka gudbin turiidu xaalaad doonayso ziinatalxayaati nolosha quruxdeeda nolosha adduunyaa ee dhow waxa weeyaan dadkaas alla caabudaya yaysan indhahaagu ka gudbin macnaha kuwaas hayasin kuwaas inaad xoogaa kula yaraadaan oo aad jeclaysato dad xoogaa waaweyn inaad xoogaa kuwaas la fadhiisato taas wiyay dhicin wey kuwaan indhahaagu yay ka gudbin macnaha kuwaan hayasin wey ha liidin kuwaan mar hadday alle ku xirayin ayaga waxa weyn kuwaad la fadhiisato kuwaad uu jeceshoyn ayaga noqdaan mar haddayba alle ku xirayin khalaas hadday alle ku xirayin walaa tacdu yaysan gudbin caynaaka labadaada indhood canhum dadka alla caabudayay ka gudbin turiidu xaale aad adiga doonayso ziinat alxayaati dunya nolosha adduunyada walaa tudixaa deecin man qof aqfalnaa aan halmaansiinnay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa xuskeenna oo watabaca raacay hawaahu naftiisu waxay jeceshahay oo wa kaana amruhu arrinkiisuba noqday furutan xadgudub tanna waa dad laga nahiyinaya nabiga sal allahu calayh wasalam inuu addeeco warkooda taladooda uu qaato waa maxay waa dadka quluubtooda ay ilaahi weynaaba halmaansan yihiin ilaahay xuskiisa dadka quluubtooda la halmaansiiyey dadka waxa weeyaan raacitaanka hawadooda ku socda waxay jecel yihiin waa gaalada waa gaalada waxay jecel yihiin duu wax cunaya waxaan allah xarimay waxaan alla xalaalayay ku xisaabtami ma wixii naftiisu rabto hadduu shahwo gudanayo waxaana allah halkaana kuu baneeyey tanuu kaa xarima kuma xisaabtamo wixii meeshii naftiisu rabto waxa weeyaan kulli wax alla wuxuu ku socdo waxa weeyaan qof marka aan kitaab alle hagayn ee hawadiisa ku socda dadka noocaas haadee ha ka tala qaadan waa gaalada waxa weeyaan qalbigooda aan ilaahay ka xusin weeye qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul dhe nabiga suubanaaw alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiinu ka ahaado faman shaa'a qofkii doonaa falyu'min ha rumeeyo xaqa waman shaa'a qofkii doonaa falyakfur ha gaaloobo ilaah wuxuu idhi subxaana innaa annaga actadnaa waxaan u diyaarinnay lildaalimiina gaalada naaran dab ayaan u diyaarinay naartaasoo axaada uu hareereeyey bihim daalimiinta suraadiquhaa daydkeeda wa in yastaqiisuu hadday waraab dalbaan gaalada yuqaasuu waa la waraabinaa bimaa'in biyaa laga waraabinaa biyahaasoo kalmuhli urug oo kalaa biyahaasoo yashwi solaya alwujuuha wejiyaalka bi'sa waxaa balaayo lahaaday asharaabu cabitaan wasaa'ad naartii way xumaatay murtafaqan wax lagu nacfiyay u xumaatay xaqii waa caddiya ilaah subxaana wa tacaala markuu xaqii soo caddeeyey rasuulkiisa wuxuu ku yidhi wa qul waxaa tidhaa nabiga suubanow alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiinu ka ahaaday xagga rabbigiin ayuu ka ahaaday kitaabkan oo la leeyahay aqri dadka gaarsii kitaabkaanu xagga rabbigiin ayuu ka soo degay rabbiyaa soo dejiyey waa maxay rabbi waa khaaliq waa maalik waa mudabbir waa midka abuuray koonkan waa midka iskale waa midka milkiya waa midka maamula asaga xaggiisuu ka ahaaday mar haddii la yidhi cidda qaadatee ku socota kitaabkaas caqiid ahaan iyo cibaad ahaan iyo xugun ahaan ilaahii weynaa subxaana wa tacaalaa gargaar ayuu u ballanqaaday waana awooda inuu fuliyo aakhirana janno iyo raalli ahaanshu u ballanqaaday waana awooda inuu fuliyo waa la hubaa cidda diidda ee khilaaftana ilaahi weynaa cadaab iyo ciqaabu u ballanqaaday adduunka ciqaaba iyo cadaab aakhiro waana awooda weliba inuu fuliyo wax u ballanqaaday idan marka kitaabkan iyo xaqan wuxuu ka yimid oo soo dejiyey rabbulcaalamiin alle awood kaamila leh ee cidda qaadatana u gargaari kara cidda diiddana ciqaabi kara qof walbow hadduu sidaas tahay arrintu waa caddahay ama raac ama naarta doora wey ilaa wuxuu yidhi subxaana wa qul waxaa tidha nabiga suubanow alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiin ayuu ka ahaaday faman shaa'a qofkii doonaa falyu'min ha rumeeyo xaqa waman shaa'a qofkii doonaana falyakfur ha gaaloob amarka nuucaasoo kalea waxaa la idhahdaa amru tahdiid waa gooddi iyo hanjabaad macnaheeda ma ahan in kufrigii la bannaynaayo uu ilaahay leeya kufrigu waa bannaanya qofkii rabaa ha iska rumeeyo qofkii rabaana xaqa rume qofkii rabaana waa iska gaaloobi karaa maahan fasax waa goodi waa goodi adigu soo ma tiraadi fiili waxa weeyaan samee waxaas waxaad ka heshaad leedahay saas bal samee qofkii wixii uma ogolid samee markaad leedahay maahan inaad u fasaxaydo markaasu waxaad leedahay bal samee hadde waxaad ka heshaad leedahay waa goodi wey marka saas weeye ee kufrigii la fasixi maayo inay goodi tahayna waxaa ka dambeeya kutusa maxaa ilaah yidhi subxaana innaa annaga actadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina gaalada ee ilaahay ku kufriyey rasuulka ku kufriyey kitaabka ku kufriyey naaran dab ayaan u diyaarinay naartaasoo axaadda uu hareereeyey oo uu ku hareeraysan yahay bihim daalimiinta suraadiquhaa derbigeeda ama daydkeeda derbiga naartaa saas ugu hareeraysan dhexday uga wada jiraan wa in yastakiisuu hadday waraab dalbaan markay naarta ku gubtaanoo oomaan markay oomaan hadday waraab dalbaan yuqaasuu waa la waraabinaa bimaa'in biyaa laga waraabinaa laakiin biyuhu maxay yihiin biyahaasoo kal muhli urug oo kalaa muhliga waxaa la dhahdaa saliidda marka la shiido waxa weeyaan oo la shubo weelka salkiisa waxa ku haran oo lulubga ah ama se waxa weyan oo adag taas weeyaan muhligu biyaha marka saliidda la shiido saliidda marka la shiido ee la shubo salka waxaa ku hara wax adag oo aan saliid toosa ahayn oo dhaqdhaqaaqaya laakiin waxa weeyaan waa gufardha gufar gufarkaas wey taasoo kalea laga waraabinaya gufarkaas muxuu yahay cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu uhi waa biyo ad adag oo waxa weeyaan wasaqda saliidda ka ata la mid mujaahid wuxuu yidhi waa dhiig iyo malax oo kale dhiigga ka qulqulaya ahlu naarka iyo maasha ka qubanayda taas wey waxa lagu waraabinaya oo laleeya cabitaanka dhigta markay gubtaan ee biyo kale cidna u keeni mayso qataada wuxuu yidhi waa la dhalaaliyey waa shay la dhalaaliyey maar oo kale oo la dhalaaliyey aa laleeya cabitaanka dhigta soo ma jeedin marka waa nuucaas ee biyo xataa wasaqa maaha biyo wasaqa maaha waa maashii iyo dhicaankii waxa weeyaan ahlu naarka ka qubanaya taasaa lagu waraabinaya kalmuhli urug oo kale amase gufarkaas oo kale biyahaasoo kalmuhli urug la mid ah biyahaasoo yashwi solaya hilibka mararka gabal waxaa loo bislayaa isagoon biyo lagu ridin oo maxaa la samaynaa dabaa dhuxulaha inta god la qodo lagu rido dhuxulihii waxaa la saaraa matalan shabaq oo kale shabaqaa la iska kor saaraya hilibka hilibkii dabkii markaa ma dul saarna maxaa ku baxaya uumidiis iyo kulaylkiis markaasuu sidaasuu ku bislaana solay aa laydha waa la sola tanna macnaheedu waxa weeyaan sida xaafid ibnu katiir uu yidhi biyahan markuu qofku soo qaadaba saas markuu u soo qaado ayaa wejigu inta bislaadaa maqaarku daadana intuusan gaarsiin xataa waa solayaan holacooda iyo holonka ka baxaya waxa weeyaan uumitadaasa holcinayda wejiga dhamba biyahaasoo yashwi solaya alwujuuha wejiyaalka bi'sa waxaa balaayo lahaaday asharaabu cabitaan cabitaan ayaa balaayo leh waa waxa weyan waa maal iyo dhiig in cabitaan lagaaga dhige wa saa'ad naartii way xumaatay murtafaqan wax lagu nacfiyo taasa u xun wax lagu nacfiyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan innaa annaga uu ilaah yidhi laa nudiicu dayici mayno ajra man qof ajarkiis axsana wanaajiyey camalan xagga camalka ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay ee iimaanka iyo camalka saalixaa leh lahum waxaa u sugnaaday jannaatu cadni nagaadiga jannooyinkiisa tajrii waxaa qulqulaysoo soconaysa min taxtihim hoostooda al anhaaru webiyaal yuxallowna waxaa lagu qurxiyaa fiihaa jannada dhexdeeda xaalo ay ahaadeen min asaawira jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah wayalbasuuna waxay xirtaan hiyaaban dhar dharkaasoo khudran cagaar ah dharkaasoo min sundusin xariirta jilicsan ah iyo wa istabraqin xariirta adadag mutaki'iina xaalo ay ku seexanayaan fiihaa jannada dhexdeeda calal araa'iki sariiro gandoobya leh nicma waxaa barwaaqo lahaaday athawaabu ajarsiin waxasunad jannaa wanaagsanaatay murtafaqan meel lagu nacfiyo ilaahay subxaana wa tacaala markuu nooga soo warramay dadka shaqiyaalka iyo waxa ay ku dambay doonaan ilaa dadkii xaqi mar hadduu caddaaday waxaa la yidhi ama xaqa raac ama kufr dadkiina labaday noqonayaan dadkii marka kufriyey oo daalimiinta ahaa abaalkoodii ilaahay waa noo soo sheegay wuxuu haddana ilaah noo sheegayaa dadkii xaqa rumeeyey abaalkoodii waana dariiqada qur-aanku ku socdo waxaa la yidhahdaa tarkiib iyo tarhiib in qofka dhinacna laga cabsi geliyo dhinacna laga rajo geliyo qaabkaasuu qur-aanku u hadlaa welidaa sidaas daraaddeeda ayay tahay usluubka qofka diinka ka hadlaa inuu qaabkaas u hadlo oo waxa weyan laba dariiqaba waa khalad dariiqa waxa weeyaan khawaarijta oo kale oo naar kaliya dadka in loo sheego war yaa naarta ku cuni waa wareey war naar naar un kaliya oo dadku ay quustaan iyo dariiqa murji'ada oo la yidhahda maasha allah isugu kiinshuba ahlu janna intiinna horay waayo labaduba dariiqa qur-aanka maaha waxaa la rabaa dariiqa qur-aanka oo ah bayna tarhiib wa tarhiib inaad dhinacaan ka tusto cadaab cadaabka allena ka tusto dhinacaanna aad ka tusto rajo xaylan cadaabka alle qofka markaad xasuusido dunuubtiiu ka caraar hadduu qof khayr la yahay dhinaca kaleeta markaad acmaasha saalixada iyo ajarka iyo kayrka laga hela tustana daacaadku ku dadaala laakiin labada dhinac waxay yidhahdeen ahlucilmigu waa labada baal oo kaleo shimbirtu ku haadho hadday midu jabto ta kale laguma haadi kara soo ma aha qofka haddii cabsidu ka badato inuu quustaan cad oo yidhaahdo wax la qaba karaa mar kolleyba meelaan noo dambayda balaaye aan iska tunto adduunkeyga inuu quustaaba dhacdaba haddaad waxa weeyaan inta cadaabka iyo kahadladiis iska daydo aad qayr kaliya un fadaa'ilulacmaal kaliya u daldasho oo tidhaahdo waxa weyan ummatu maxamed hadda jannadan iska adgelayna annaga haddaan ummatu maxamed mar bannahay khalaas weeye waxa weeyaan qofka macaasidoo dhan u fudaanay wuxuu isleeyahay adiga hadde qayr meelu kuu yahay marka labadaas waa in laysku wadaa sida qur-aanku iskugu wadoo kale ilaa wuxuu yidhi subxaana ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan mar kastoo qayr la ballanqaadaa qur-aanku wuxuu sheegaa iimaan iyo camal saalix iimaan kaliya layga helay maya iimaan iyo camal saalix waa dad quluubta xaqii ka rumeeyey alle rumeeyey rusushii rumeeyey ilaahay diinku la soo diray rumeeyey haddana ku dhaqmay haddana ku dhaqmay ilaah wuxuu idhi subxaana innaa annaga laa nudiicu dayici mayno ajra man qof ajarkiisa axsana wanaajiyey camalan xagga camalka ulaa'ika dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay lahum waxaa u sugnaaday jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa waa lagu nagaana adduunka nagaadi ma noqdo mar waa ka qaxe mar waa ka guure mar waxa weeyaan nolosha inta xoogaa nacdaad meel kale ka bedelane waaba ka dhimane waa xaqiiqo hadba dhinacaad uga guure laakiin jannada lagama dhinto lagama duqoobo lagama qaxo lagama qabsado waxa weeyaan waa lagu waara marka waaritaanka jannooyinkiisa tajri waa khabar kaleeto tajri waxaa qulqulaysoo soconaysa min taxtihim min taxti khurafihim wa manaasilihim qolalkooda guryahooda waxaa hoostooda qulqulaya alanhaar webiyaal afar webiyaa socota webi caana webi qamraa webi biyaa webi malab ah kaasaa socda yuxallowna waa qabar saddexaad yuxallowna waxaa lagu qurxiyaa fiihaa jannada dhexdeeda xaalo ay ahaadeen min asaawira jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah waxa weeyaan jimaha waa gacmaha waxa la gashado dahabka gacmaha dhudhumada la gashado marka jannada mar haddii la joogo waxa weeyaan rag iyo dumarba dadka jannada gala dahabkaasa lagu tixaa laysku qurxina welidaas saas daraaddeeda waxa weeyaan dadka adduunka weelasha dahabka wax ku cunaa aakhira ma helaan dahabkaa ilaa adduunka waa xaaraan weel dahab in wax lagu cuno ama lagu weesaysto dadka xariirta xariirtu waa xaaraan dadka xariirta adduunka ku xirtaa aakhira jannada kuma xirtaan laakiin fiiri waa dadka awaamirta ilaahay ilaaliyey nawaahida ilaaliyey dadkaasa xagga lagu qurxina dadkaasa xagga lagu qurxina fiiri yuxallowna waa la qurxiya ahlu jannaha fiiha jannada dhexdeeda xalay ahaadeen min asaawira jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah wayalbasuuna waxay xirtaan hiyaaban dhar dharkaasoo khudran cagaar ah dharkaasoo min sundusin xariirta jiljilicsan ah wa istabraqin xariirta ad adag mutaki'iina xaalo ay ku seexanayaan itikaaga waxa weeyaan saddex macnuu leeya idijaac waa lagu fasira xaafidku halkaanooga ku sheegaya macnaha ugu hormariye wey seexasho waxaa kaleetoo lagu fasiray waxa weeyaan itikaaga waxa weeyaan gebangaabo in loo fariisto qofku markuu fariista labada lugood iska hor keeno taasna oo weliba isagu xoojinaya xaafidku waxaa kaloo la yidhaahdaa itikaaga oo asal la yidhaahdaa qofku dhinac inuu u jalecsado xusulka muto xusulka inuu muto marka intaba wax diidaya male inay mar iskaga seexdaan oo mar xusulka ku mutaan oo mar gebangaabo ugu fadhiistaan wax hadda ismancinaya maa mutakiina xaalay ku seexanayaan fiihaa jannada dhexdeeda xaalay ahaadeen calal araa'iki sariiro gandoob yale korkooda araa'igta waxa weeyaan waa jamcu ariika ariikada waxaa la yhahdaa sariirta qolkii ay dhex taalla marka maryo gooniyaha korka looga xidhaa markaas haddana qol sii gaara noqone qol gaarao qolkii kusii dhex jira camal ay noqone oo carabta waqtiyadii horeto sidaas waxa weeyaan u samayn jireen sidaasay samayn jireen ilaah wuxuu idhi subxaana nicma waxaa barwaaqa lahaaday athawaabu ajarsiin dadkii iimaanka iyo camalka saalixa soo sameeyey waxa lagu abaalmariyaa wanaagga taasaa wax loo shaqaysta ah waa jannadaas laga soo hadlee waxasunad janna wanaagsanaatay murtafaqan wax lagu nacfiyo janna u wanaagsan wax lagu nacfiyo kuwii naarta la geeyana maxaa la soo yidhi wasaaat murtafaqan wax lagu nacfiyo marka waxaa u xun naar waxaana u wanaagle janna qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wadrib u yeel nabiga suubano lahum lihaaulaa'i ilmushrikiina kuwan gaalada ah maalan tusaale u yeel mahmaah ama qiso cajiib leh rajulayni laba nin u yeel labadaasoo jacalnaa aan u yeelnay liaxadihimaa labada nin midkood jannatayni laba beerood labadaas beeroodoo min acnaabin cinabyaal ah oo waxafafnaahumaa aan ku wareejinnay binaqlin geedtimireedyaal oo wa jacalnaa aan yeelnay baynahumaa labada beerood dhexdooda sarcan abuur kiltaljannatayni labada beerood mid kastaaba waxay siiday ukul ahaa midhaheedii walam tadlim mana nuqsaamin minhu midhaha xaala uu ka mid yahay shay an waxba وفجرنا واد الله إنه إلى يري خلالهما لبدا بيروت لحدودا نهرا وبي أيام دلا إني وكان وحا أسغنادي له ننكا ثمر مره أيا أسغنادي فقال وحو يري ننكي بيرت لها لصاحبه صاحب كيسي مؤمنكها وحو كيري والحال هو ننكا بيرت له يحاور أولدودا يهو مؤمنكا وحو يري ننكي بيرهان لها أنا أنيقا أكثر كبدا منك حقاقا مالا حقا مالك وأعز أنيقا أنا كاشرف بدا نفرا حقا طولك ودخل وحو قلي منك بيرت لها جنة وبيرتيسي والحال أيو قلي هو أصاب ظالم من ظلمي أويهي لنفسي نفس ديسة قال مركز وحو يري ما أظن أم لي ما أنت بيد إني بابا أيسو هذه بيرتانو أبدا ورقيت وما أظن أنا ملايما الساعة ساعة قيامها قائمة مد أهانيس إني تهي أما مد استاغيد إني تهي ولا إرددت هدي لي إليسات شيغيدان إلى ربي ربي هدي لي إليو لأجدن وحن هليا هن هليا خيرا وحك خير بدن منها بيرتان منقلبا حق مكان قدوم هذا إله سبحانه وتعالى وحطو صالة وصمينيا mushrikiinta xoogaa hantida leh oo hantidooda iskula weyn iyo mu'miniinta iimaanka iyo camalka saalixa haysta oo la daciifsanayo bal midka in la jeclaysto ay tahay bal aad ugu fiirso ilaah wuxuu leeyahay bal tusaale iyo mahmaaha u samee gaaladan iskula weyn hantida mahmaaha u samee hadda koorayba jiri jireen laba nin waa kuwaana wadrib u yeel nabiga subanow لهم لهؤلاء المشركين كوا قالدا وحد وحلينيدا لهم لهؤلاء المشركين بالله كوان إله شريك يلي الذين يسألونك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغدو والعشي كوان كوي ديسانا إناد عيردو مؤمنين تصبح يا قلب الله عابدية وحوقات أقالها اسكولوين تصالي مهماه السمين واضرب ويا لهم لهؤلاء المشركين قالدان مثلا تصال ويا رجلين كبدلوا لبنن ويا لبا اعرابدا كبنا واضرب مفعول اول كي مثلا اللهم مفعول ثاني رجلين وبدل مركز اما سوى ويان مثلا رجلين يا مفعول اول بقى او waxay tahay واضرب waxaad ka dhigtaa رجلين لبنن مثلا تصال ka dhig لهم لهؤلاء المشركين قالدان تصال uga dhig قالدان تصال uga dhig waa sidaas labadaas ninoo jacalna aan u yeelnay liaxadihimaa midkood waa midka gaalka waa nin gaal ah iyo nin muumin ah waxay ilaahay uu rabaa inuuna tusaaleeyo waxa weeyaan gaal haddaad noqoto ilaahay beenido dhaqaala hel wax kasta hel adduunna inaysan ku badbaadayn aakhirana ku badbaadayn iimaan iyo camal saalixa haddaad haysato faqiir kasta ahow adigaa nimcada ilaahay ku siiyey adduunkana adaa iskale ciribta dambe aakhirana adaa iskale taasaa la rabaa in tusaalena kuu sameeyo mahmaahda waxaa lagu soo dhoweeyaa macnaha fog a dadka lagu fahamsiiya marka macnaha la raba in la fahamsiiyo waxay tahay gaal haddaad taho ilaah xaqiisa diido hantina wax kuu tarimay adduunka ku badbaadimaya aakhirana ku badbaadimaya haddaad iimaan iyo camal saalixa haysato adduunka ciribta adaa iskale aakhirana adaa leh intaasaa la rabaa in la fahamsiiyo ee bal u fiirsada labada nin oo jacalnaa aan u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood labadaas beeroodoo min acnaabin cinab yal laba beeroodoo canabku ka baxo waxafafnaahumaa waxaan ku wareejinoon ku hareeraynay labada beerood binakli geetimireedyaal waxaa dembiba u ah geetimireedyaal baxayo timirtu ka da'ayso sow ma jeedin wa jacalnaa waxaan yeelnay baynahumaa labada beerood dhexdooda zarcan abuur waxaa hoos uga yaalla geedahan waaweyna cinabka iyo timirta ah hoostooda dhexdooda waxaa ku yaalla abuurkii oo ay waxa weeyaan bariiskii iyo galleydii iyo waxa weeyaan sareentii iyo qamardidii iyo nimcadii kale hoose ka baxayda qudaartii ayaa dhexdoo dhan ku taalla nicamtaasaa ku taalla ninkaasoo nimco ma haysto adduun hadday wax tarayso ilaa wuxuu yidhi subxaana kilta aljannatayni kiltaa lafdigeedu waa mufrad macnahana mutano wey maadaamay saas tahay haddii la rabana damiir mufradaa loo soo celin karaa haddii la rabana damiir mutana labada mid karabta u soo celin karta كلتا الجنتين لبدا بيروت مد كستو كميد اه اتت waxay sida way bimaana aada atad ma كلتا الجنتين لبدا بيروت مد كستو كميد اه اتت waxay siiday u kulaha miraheedi macnaha mid walbaaba sidii saxda hada u baxay oo aan nuqsaan lahayn si kaamilahay u baxday wey mid kastaaba mid kastaaba aatad waxay siiday ukulahaa midhaheedii walam tadlim mana nuqsaamin minhu midhaha xaalu ka mid yahay shay-an shayna marka aatad damiir mufrada hadda kiltaa loo celinaa ukulahaa damiirka mufradka iyadaa loo celinaa waxba ma nuqsaamin ee beer walbaaba si kaamilahay u baxday ilah wuxuu idhi subxaana wafajarnaa waxaan dillaacinnay khilaalahuma labada beerood dhexdooda naharan webi ayaan dillaacin webiyaa qulqulaya ma ahan wax eel iyo loo soo jiidayo iyo waxa weeyaan keli loo soo qodayo ma ahan webiyaa iska socda webigaasaas ay ka waraabayaan wa kaana lahu ninka waxa u sugnaaday amarun maxaa loola jeedaa amarun laba qowlay mufasiriintu leeyihi amarun maal hantidiisu ma ahan oo kaliya waxa weeyaan beeraha maal fara badan oo dahab leh oo lacag kale leh oo dhar leh oo badeeca leh kaasuu haysta waa qowl qowlkaasuna hormariyay cabdullahi bn cabbaas iyo mujaahid yaa laga weri qowlka labaad samarun miro miro in loola jeedo xaafidku laakiin mid qowlkaasu xoojina oo ah in miro loola jeedo wa kaana lahu waxa u sugnaaday amarun maal faqaala wuxuu ku yidhi marka nin marka muslima oo muumin ah ayay isyaqaaniin ninkii u faanama ninkan wuxuu haystaa labadaas beelood iyo nicamta u dhaxayda oo dhex taalla ninkaanuna wuxuu haystaa iimaan iyo camal saalix laakiin xoola ma leh ninkan wuxuu haystaa tol xoog badan wiilal badanuu dhalay addoommuu leeyahay qabiil xoogluu ka dhashay ninkaanuna tol saasa ma leh bal labadooda adduun iyo aakhira yaa xidh fiican aan fiirin ilaahay taasun wax weyn wax nagu fahamsiina bal fiiri ilaah wuxuu yidhi subxaana faqaala gaalkiya wuxuu ku yidhi lisaaxiibii saaxiibkiisa saaxiibka hadda waxa labada qofoo wax ka dhexeeyaan saaxiiba la hadday laba qof maxkamadda yimaadaan oo dood ay wax isku haystaan oo doodayaan qofka waxa la leeyahay war saaxiibka awel marka hadhow u yimaado aw saaxiibka saaxiibka waxaa loola jeeda macnaa in shaqa ka dhaxay labadooda ee waa isjecel yihiin loolama jeedo saaxiibka faqaala wuxuu ku yidhi lisaaxiibii saaxiibkiis walxaal huwa gaalku yuxaawiru uu la doodayo hu saaxiibka muuminkaa wuxuu yidhi ana anigaa akaru kaa badan minka adiga maalan xagga maalka wa acazu anaana ka awood badan nafaran xagga tolka waa qalabka koobaadoo gaalku ku hadlay nicamtii ilaahay siiyey inuu ku faanay maal iyo tol waa kow qaadka labaad waa kana wadakhala waa galay wadakhala gaalkii waa galay jannatahu beertiisii walxaal huwa gaalku daalimun mid dulmiyay uu yahay linafsi nafsadiisa naftiisuu dulmiyey waa maxay xumaantan uu ku hadlay adduunka ciqaabka ka yimaada asagu ku dhaca aakhirana cadaabka ka yimaada asagu ku dhaca naftiisuu dulmiyey waa saas qof kastoo ilaahay caasiya naftiisuu dulmiye maxaa yeelay cuquubada ka timaad adduun iyo aakhiro naftay ku dhaceen naftiisuu dulmiye waa kaasa marka markaad macaasida samaynaydo dhibka ugu weyn naftaada u shaqaynaya ugow horta taas waa inaad garataa marka isagoo naftiisa dulmiyey uu wuxuu yidhi markuu beertii galay qaala wuxuu yidhi maa adunnu u malayn maa an tabiidda inay baaba'ayso haadihii beertaan abadan weligeed weligeed u malay maa nimcadaanu in dhammaanayso tanuna waa qaladka labaad waa noo imaan doontaa hadalka saxda in la yidhahdo markaad nicam weyn ilaahay ku sii arag ama carruur ha ahaato ama maal ha ahaato ma ahan wallaahi nimcadan waxaan wax dhammaana maahan inaad tidhahdo waa idabdar kelmadda saxdaaha noo imaan doonta qaladka saddexaad waa kanaa wuxuu yidhi wamaa adunnu u malayn maa assaacata saacaddii qiyaamaha qaa'imatan mid istaagayda inay tahay macnaha mid dhacayda inay tahay ma u haysto qiyaam inuu dhacayo adduunyadaana lagu waara tanuna waa gaalnimo bacigiyuuba waxa weyn ka shakisayi sooma jeedi bacigii tanuna waa gaalnimo markaasuu yidhi walain ruddidtu haddii lay celiyo macnaha kamaa tascum ninkaagan muuminka waxaad sheegayda in laysoo celina markii la dhinto ka gadaa anuuse u malayn ma horta laakiin fardan wa taqdiiran hadday dhacdo in aakhire laysoo celiyo oon inta dhinto laysoo nooleeyo wuxuu yidhi ilaa rabbi rabbigay xaggiisan lai noolay fiiri gaalkaas rabbigiis waa ogi inuu beerahan rabbi siiyey in rabbi jiro uu abuurtay uu ogi fiiri waana gaal aan bacsiga rumaysnayn haddii rabbi la ii celiyo laajidanna waxaan ka helayaa khayran wax ka qayr badan minhaa beertayda munqalaban xagga makaanugadoonka tanuna waa qalad kale oo waa maxay wuxuu aaminsan yahay maadaama wuxuu leeyahay adduunka ilaahay uu isiiyey dhaqaalahan wuxuu ii siiyey inuu ijecel yahay marka aakhira haddaan tagana sidoo kale ii siina taasuu leey tanuna waa maxay qaladkaanuna adduunyada la siiyey wuxuu u daliishaed alla inuu jecel yahay taasuna waa dalaa adduunyada la siiyey uu wuxuu u daliishanayaa alla inuu jeceliyo adduunyada ilaahay weynaa qofuu jecelyah qofu necab yaha baa siiyo haddii nicam ilaahay ku siiyo macnaheeda maahan alla inuu ku jeceliyo inuu alla ku jecelyana waa dhici kartaa inuusan ku jeclayna waa dhici kartaa maxaa yeele ilaahay adduunyada qof muuminana waa siiyaa qof gaalana waa siiya daliil uma ahan alla inuu ku jeceliyo intaasoo qaladuu gala fiiri sida muuminka u naqdiyey marka munkarka haddaad aragto waa inaad rididaa qofka gaalka waxa weeyaan waa inaad munkarka ku inkirtaa dad badan waxa waa dhici kartaa qof muslima qalad markuu ku arko inuu u sheego laakiin gaalka waa ka aamusa gaal xal looga sheego le hadda isagaab asal in wax loo sheegee qofka gaalka mar alla markaad xumaanta ku aragta waa inaad ku inkirto tiraad maahan sida fiiri muuminkan siduu u inkiray wax alle noogu sheegaa annagaa nala tarbiyeyna dariiqa xaqaa nala bara qaala wuxuu yidhi low gaalkii wuxuu ku yidhi saaxiibu ninkii saaxiibkiisa muuminka ahaa walxaal huwa muuminku yuxaawiru uu la doodayo hu gaalka wuxuu ku yidhi akafarta ma ku gaalowday biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin carra xaggeedna kaa abuuray uma min nudfatin dhibic meliya kaa abuuray uma ka gadaal sawaaka ku simay rajulan nin xaalo aad tahay laakinna aniga huwa sha'nigu allaahu alle rabbi waa rabbigay walaa ushriku la wadaaji maa rabbi aniga rabbigay axaddan qofna walowlaa maad id waqti dakhalta aad gashay jannataka beertaada qulta maxaad u dhihi weysay maa shaa allah wixii alla doonaa kaana waa ahaadaa laa quwata wax awood ah iima sugnaan ilaa billaahi ilaahay maahane in taranii aniga haddaad ii aragto muuminkaa ana aniga aqalla mid kaa yar inaan ahay minka xaggaaga maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga carruurta fa casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yu'tiyanii inuu i siiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada oo wa yursila uu ku diro calayhaa beertaada xusbaanan cadaab cadaabkoo minasamaa'i cirka xaggiisa ka ahaaday oo fa tusbixa ay noqoto beertii saciidan bannaan bannaankaasoo zalaqan sisib ah oo yusbixa ama uu noqdo maa'uhaa biyaheeda khawran mid dhulka galay oo falan tastadiica aadan awoodin dalaban raadin lahu biyaha la raadiyo muuminkii dhammaan qaladaadkii gaalku ku hadluu ku naqdiyey qaala wuxuu ku yidhi lahu gaalkii saaxiibu ninkii saaxiibkiisa ayo muuminka ahaa walxaal huwa muuminku yuxaawiru uu la doodayo hu gaalka kow wuxuu u hormaray ti ugu dariiq oo ah bacigii bacigiyuu ka shakiyey bacigiyuu ka shakiyey wuxuuhi wamaa adunnu saacata qaa'ima wamaa adunnu asaacata qaa'ima taasa ugu dariiq ayadiyu marka ka bilaaba horta bacigii weliba wuxuuna u deliishaday adiladii qur-aanku u deliishan jiray marka baciga la sugayo qur-aanku wax badan wuxuu u deliiliyaa baciga marka la sugayo abuuristii hore abuurista hore allana abuuray taas u deliishada ayadiiu u deliishada muuminkan fiiri wuxuu yidhi akafarta ma ku kufriday biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin carra kaa abuuray fiiri allaha aad leedahay inuu isoo bixina u malaymaa nabiyullaahi aadam oo aabbahaagii ah nabiyullaahi aadam muxuu ka abuuray alle soo carra kama abuurin allihii carra ka abuuray qof allahaas miyaa qof intay nafta soo geli weynayay waa maya mideeda kaleeto uma min nudfatin kadib meniyuu ka abuuray dhibic meni ah allaha ka dhigay qof nool allahaas miyaa qof dhintay nafta soo geli weyne adiga la yaabaye uma sawaaka kadibna ku simay rajula nin xalaa tahay oo adigaas nin noqday awl adoo meni ahaa taas waa uu ku naqdiyey wuxuu yidhi laakinna aniga asagu inuu khilaafsan yuu caddeeya waa in madhabkaa wacadiy laakinna aniga huwa sha'nigu allaahu alleh rabbi waa rabbigay aniga allaah ayaa rabbi ii ah walaa ushriku la wadaajimaa birabbi rabbigay axaddan cidna cibaado ugu darima asaga sidii u saxneed u sheegaa masaladii kale uu ku qaldamay u toosina oo maxay ahayd markuu inta beerta galay uu yidhi u malay maayo tan inay baaba'ayd taas inay qalad aheed uu sheega taas inay qalad aheed ayuu u sheegaya wuxuu yidhi walowlaa maad id waqti dakhalta aad gashay jannataka beertaada qulta maad tiraahdeen maa shaa allah maadu waa shardiya jawaabkiiya maxduufa maa shaa allah alla wuxuu doonaa kaana wa ahaada ilaahay baa doonay in beertu sidaa iigu baxdo ee xooggayga iyo xeeladayda kuma aanan keenin rabbiyaa doonay maasaa tire oo rabbi u tirid markaad adugu ku faanaydo oo leedahay u malayma inay baaba'aydo yaa saasuu leeyay laa quwata wax awooda iima sugnaan ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisa maahan maxaad isugu nisbayna maa ilaahay weyna awoodda u tirid saas daraaddeeda ahlucilmiga gabalaha waxay yidhaahdeen qofku hadduu arko wax cajab geliya ama isaga xaalkiisa ama caruurtiisa ama maalkiisa waa inuu yidhahda maa sha allah laa quwata ila billah saas waa inuu yidhahdeen maa sha allah laa quwata ila billah xadiidka saxiixa ee imaamu maalik uu ku wariyey kitaabkiisa muwada'a min xadiidi sahl ibnu xaniif waxaa sugan inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa ra'aa axadukum maa yucjibu qofka hadduu arko wax cajab geliya fii nafsihi naftaadiiad ku cajabga caafimaadaad isku aragtay waxbaad isku arag ow maalihi ama maalkiisa falyubarik calayhi ha barakay ha barakay waa maxay allaahuma baarik fiihi waa inaad tidhahda allaahuma baarik fiih fa ina alcayna xaqun uu yidhi nabigu sala allahu alay slam ishu waa xaq ha dhici karta shaygan in isha addal ku siin hadhow wax kama qaban karto marka haddaad shay ku cajabgelida aragto xadiidka saxiixa qaado allaahuma baarik fiihi dhe ahlucilmiga gabal oo salafkana aayaddaana ka qaateen in la dhihi karo maa sha allahu laa quwata ila billah ilaa muuminka waa kan u laqin ilahin wuxuu noogu sheegaynay sax marka maa sha allahu laa quwata ila billah in halkaas la keen xadiidka saxiixana allahuma baarik fiihi marka saas maxaad udhi weydi taasna waa qaladkii uu yidhi ma baaba'aydo waxa weeye muuminkaanu ku naqdiyo tii kaleetuu ka jawaaba oo ah ana akaru minka maalan aizu nafar taasuu ka jawaaba wuxuu yidhi ninkii muuminka ahaa in taranii aniga haddaad ii aragto ana aniga aqal xaalanahay ra'aada haddaad ru'yo ka dhigto aqalla waa xaalo haddaad cilmiye ka dhigtana waa mafcuulu taanigii in taranii aniga haddaad ii aragto ana aniga aqalla mid kaa yar inaan ahay minka adiga maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga carruurta oo labadaas aad iigu faantay fa casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahon ka rajaynaa an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka qayr badan min jannatika beertaada wax ka qayr badan inuu isiiyo wa yursila uuna ku diro calayhaa beertaada korkeeda xusbaanan cadaab xusbaananta laba qowlay mufasiriintu leeyihin in la yidhaha cadaab wey oo waa waxa weeyaan xusbaana waana jamcu xusbaana waa alfaadda lagu kala saaro mufradka ay jamca ta kale mufradkii waa xusbaanatun marka jamcina waa xusbaan ta'daas kaliya mufrad jamca udhexeeya macnaheeduna waa sawaaciq biriqyaal cirka ka yimaado waa qowl qowlka labaad waxa weeyaan xusbaanan waa masder oo kal budlaani walgufraani lamida budlaan iyo kufraan masder lamida wey oo xisaab oo markaas macnaheed waxay tahay dembigaaga xisaab alle kugu xisaabiyey ilahay inuu beerta ku sallido xisaabta ilahay kugu xisaabiye dembigaaga markaas wuxuu noqonayaa wa yursila ilaah uu diro calayhaa beerta korkeeda xusbaanan cadaaba xusbaanin xisaab ilaahay ku xisaabiye cadaab ka dhashay ilahay kugu diro oo xisaabtii masder ah weeye la yidhaha cadaabkeesoo mina samay samada xaggeeda ka ahaaday oo fa tusbixa ay noqoto beertii saciidan bannaan bannaankaasoo zalaqan sisib ah oon geedba lagu arag xataa waxaa kaleetoo ilaahay mudan yahay oo yusbixa inuu noqdo maauhaa beerta biyaheeda ilaa beerta waxay qiimo ku leedahay waa biyaha hawran mid dhulka gala biyaha markuu dhulka gala waxa la ydhaha haa'ir markuu soo baxana naabic a la yidhahdaa naabic elena markuu soo baxo haa'irna waa markuu dhulka hoos u galo hoos inuu iska galo oon wax ka daba tegi kara aan la arag oo falan tastadiica aadan awoodin dalaban raadin lahu biyaha la raadiyo arrintii maxay ku dambayday waa tanaa marka fiiri qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa uxiida waa la hareereeyey biamarihi ninkii maalkiisii amase biamarihi ninkii mirihiisii ilaa amarta horaan usoo maray labadaas macno inay lahayn labadaas macno wa kaana lahu amaru oo nag kusoo marnay in maal lagu fasiro iyo in mira lagu fasiro wa uxiida waa la koobo waa la hareereeyey biamarihi ninkii maalkiisii fa asbaxa wuxuu noqday yuqallibu mid gedgedinaya kafayhi labadiisa calaacalood calaa maa liajli maa shay dartiisu sacbada la gedgedinaa anfaqa uu ku bixiyey fiiha fii cimaaratiha camriddeeda walxaal ayuuna ku bixiyey hiya beertii khaawiyatun mid dhacday ay tahay calaa curuushihaa saanqaafyaalkeedii korkeeda ku soo dhacday wa yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytani shanlaytadaydiiye lam ushrik haddaanan u shariig yeeli lahayn oonan la wadaaji lahayn birabbi rabbigay axaddan qofna qaala tacala ilaah wuxuu yidhi walam takun uma sugnaanin lahu gaalkii fi'atun jamaaco jamaacadaasoo yansuruunahu u gargaaro cadaabka alle ka celiya min duunillaah alla ka sokay xaalo ay jamaacadu ahaatay wamaa kaana asna ma ahaanin muntasiran mid gargaarsadoo awooddiisa wax iskaga celiya hunaalika makaankaas alwalaayatu gargaarsashada lilaahi allay u sugnaatay gargaarka allaha alxaqi ee xaqa ah huwa alle khayrun asagaa khayr badan hawaaban ajarsiinta wa khayrun asagaa khayr badan cuquban xagga cidhibta ninkii beertiisii ilaahay balaayuu ku hareeriyey markaase waxa weeyaan waxay noqotay eber ha geedaa la dhisaa canabka markaasuu ku baxa ta geeda loo dhiso geediyaa soo dhacay derbigiina kusoo duldhacay geedihi inta dhulka ku dhaceen ee derbigii waxaw timirtuna ku duldhacay markaasay saas ku dul rasaysanta eber markaasuu iska da ayadii rajadeedii wuxuu leeyahay dhaqaalihii aan ku maalgeliy haddaan meel dhigala aan maanta ku noolaada meesha uu gaaray dhibaatadiisu wixii yarkaan ku abuuray daan ii cayma lahaaye intaasuu leeyahy waa adduunkii intii la joogay aakhiro weli lama gaarin fiir ilah wuxuu idhi subxaana wa uxiita waa la hareereeyey bitamarihi ninka maalkiisii fa asbaxa wuxuu noqday bimacnaa saara yuqallibu mid gedgedinaya kafayhi labada calacalo saas gacmaha u kala roga qofku markuu shanlaayo marka maanta balaayo weyn ay ku dhacdo wax isla hadla isagaa isla hadla gacmuhu sacbadu gedgedina calaa maa shay ayuu la gedgedinaa calaa maa shay dartiisuu la gedgedinaa anfaqa uu ku bixiyey fiiha beerta fiihaa ay fii cimaarata camiridii uu beerta camirayey maalkii uu ku bixiyey darteedu la shanlaaya tiyuu la shanlaaya wal xaal ayuu ku bixiyey hiya beertii khaawiyatun ay saaqidatun mid dhacday ay tahay calaa curushiha saanqaafyadii korkeeday ku dhacday saanqaafkaa marka hore soo dhacay oo cinabkii ah markaasaa geedii timirtuna ka duldhaceen wa yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadaydiiye lam ushrik haddaanan la wadaaji lahayn birabbi rabbigay axaddan qofna saasa ugu fiicneedu leey waa goorma waxay yidhahdeen mufasiriintu hadalkan ma toobad ah oo hadduu toobad keenaya ilaa shallaytadu waa toobade mase maalkii uun la calacala waxay daahirka ay tahay inuu maalkii uun la calacala aysan toobad ka ahayn hal hadday toobad ka ahaa laheed waxay yidhahdeen mufasiriinta ilaahay ma daba dhigeen walam takun lahu fi'a ilaa hadduu muumin noqdo qofku muminiinta jamaaco u ehe ilaah wuxuu yidhi subxaana walam takun uma sugnaanin lahu ninkaas fi'atun jamaaca cadaabkii alle markuu ku dhacay tolkii uu ku faanayay aawo maalkii waa kaas sooma jeedin sow tol kuma faanin tolkii cadaabka alle waa celi waaye haddii ilaahay ku cadaabo oo adduunka ciqaabkiisa uu kuu keeno tolku kaa celi maya ilaa maal iyo toluu ku faanay labadiiana la tusa cilibxumadooda walam takun uma sugnaanin lahu ninkaas fi'atun jamaaco jamaacadaasoo yansuruunahu u gargaaraan min duunilahi alla ka sokay xaalay ahaadeen horta tol ma helin difaaca wamaa kaana asna ma noqon muntasiran mid gargaarsan asna awooddiisa wax iskagama celin marka cadaabka alla soo aaday iskama celin hunaalika halkaas waa halkee waa meesha cadaab alla yimaado adduun iyo aakhiro mar haddii cadaab yimaado adduunka laftirkeeda cadaab hadduu yimaado waxa weeyaan yaa iskale gargaarsiga allah gaal iyo muslim xataa cid kaleisa wax qaba karin markaas ogaadaan waa meeshii fircoon uu ka yidhi waxa weeyaan aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamara bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin markuu arka biyaha afka gelaya xaaladaas cid kale oo wax qaba karta inaysan jirin lowi fircoona ogaa ka war fircoon gaalkii fircoon ahaa xaaladdu markay halkaas gaartay alla kaliyahu gargaar weydiinay marka ilaah wuxuu yidhi subxaana hunaalika halkaas alwalaaya alwilaaya waa laba qirao walaaya waa nasri wilaayana waa mulki iyo xukun iyo maamul alwalaayatu gargaarsiga lilaahi allay u sugnaatay alwilaayatu mulkiga iyo maamulka lilaahi allay u sugnaatay allaha alxaqi ee xaqa ah huwa alle khayrun asagaa khayr badan hawaaban xagga ajarsiinta oo waa maxay muuminkii iimaanka iyo camalka saalixa haystay ilaahay wayna ajarsiinay wa cuqban wa khayrun asagaa alla khayr badan cuqban ciribta dambe oo acmaasha isaga dartiis loo sameeyo laguma hoogo lagamana shanlaayo laakiin wixii aan alla dartiis loo samayn saasa looga shanlaayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wadrib u yeel nabiga suubanow lahum lihaaulaa'i almustakbiriin mushrikiinta xuntaahi isla weyn waxaad u yeeshaa matala alxayaati nolosha tusaalaheeda nolosha adduunyaa ee dhow ka maa'in biyo oo kale uga dhig biyahaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay minasamaa'i kor aan ka soo dejinnay oo fakhtaladda uu isku darmay bihi bisababi ilmaa biyihii sababtood nabaatul ardi dhulka wixii ka soo baxayey oo fa asbaxa uu noqday wixii dhulka ka soo baxay hashiiman burbur burburkaasoo tadruuhu ay firdhinayso alriyaaxu dabaylaha wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqtadiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba almaalu maalka walbanuuna wiilasha ziinatulxayaati waa nolosha quruxdeeda nolosha addunya ee dhow walbaaqiyaatu kuwa haraya alsaalixaatu ee wan wanaagsan aa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga ajarsiinta wa khayrun ayagaana khayr badan amalan xagga hididiishiga haddeer marka labadoodii ayaa la soo qulaysana ciribtoodii waxa weeye ninna iimaan iyo camal saalixa haystay oo baaqi ahoo markaad dhimato aan adduunka kaaga harayna qabriga kula gelaya ninna maal iyo wiilalu haystay ilah wuxuu idhi subxaana wadrib u yeel nabiga subanow miiaal iyo mahmaah u samee dadka wadrib u yeel lahum lihaaulaa'i almushrikiina almustakbiriin kuwa iskala weyn mu'miniinta aan waxaysan matalaalxayaati nolosha tilmaanteeda nolosha adduunya ee dhow taas waxaad uga dhigtaa kamaa'in biyo kale ugu miaali kamaain waa mafcuultaani biyo oo kale biyaha waxaa loola jeeda roob kamaa'in biyo oo kale ka dhig biyahaasoo ansalnaahu aan soo dejinnu ilaah yidhi biyahaasoo ansalnaahu aan ka soo dejinnay minasamaa'i kor oo fakhtaladda uu isku darmay bihi bisababilmaa biyaha sababtooda nabaatul ardi dhulka wixii ka soo bixi jiray waxa weeyaan dhul arasan ah ee miyi ah roob ilaahay weynaa markuu ku shubo waxa weeyaan dhulka waxaa ka soo baxaya wax cajaa'ibu geedihii noolaa oo doog noqoda geeda cusuba dhulka ka soo baxa fiidda iyo faraqa isdhex maraya geedahaas ubaxoodii iyo fiiddoodii iyo laamaha iyo cargunta isdhaafaya markaasaa qofka caadiga inuu daaqu ka cabsanaa naftiisa naf uu isleeyahy aduu aanba iska cuntaa waxaan quruxda badan quruxda waa iska seexana qofka xataa waa cajaa'ib waa soo ma jeedid adduunyada aad arkayda iyo wiilashu waa nuucas waa intaas laakiin maxaa ka dambeeya laba bilood intaan la gaarin sidaanay noqonayaan fiiri ilah wuxuu idhi subxaana fa asbaxa wuxuu noqday hashiiman burbur muddo yaraa la joogay waa cagaartay waa qallalay wuxuu noqday burbur xaaboo geedaha hoos yaalla oo dabayshu markay xagaa tahana xagga u rarayso marka kalena xagga u rarayso ay firdhinayso intaasuu noqday intaasuu noqday doogii quruxda badnaa ee geedaha kor saarnaa inta burburo dhulka ku dhaco aa dabayshuu firdhine saasuu noqday sidaas ayuu noqday ilah wuxuu idhi subxaana fa asbaxa wuxuu noqday hashiiman burbur burburkaasoo tadruuhu ay firdhinayso alriyaaxu dabaylaha marka macnaheeda waa maxay wiilasha iyo maalka ciribtoodu waa intaas waa intaas cabbaaray ku cajab gelinayaan maalinka ilaahay la hor tago ama cadaabka la soo dego waxa weeye way kaa cararayaan aakhira markaa tagto yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibati wa banihi wax uu kuu qabta iska daaya waa kaa carara waa wiilkaaga maalna haba sheegin adduunaad uga soo tago nuucaas weeye marka wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqtadiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba wax walbuu awoodaa marka kii miil iyo maal ku faanayay waa nuucaas ama iimaanka iyo camalka saalixa iyaga waa haraya ilah wuxuu idhi subxaana almaalu maalka walbanuuna wiilasha ziinatulxayaati waa nolosha quruxdeeda nolosha adduunya adduun wax kale maaha waa qurux adduun idan waa inaysan kaa mashquulin waxa ilahay agtiisa ka anfacay walbaaqiyaatu kuwa haraya alsaalixaatu eewan wanaagsan khayrun ayagaa khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga ajarsiinta wa khayrun ayagaa khayr badan amalan xagga hididiin kuwaasa khayr badan marka fiiri ninkii gaalka ahaa ee wiil iyo maal ku faanay sowma noqon hashiiman tadruuhu riyac eber sowma noqon muuminkii iimaanka iyo camalka saalixa haystay hadduu dhinto qabrigay la gelaya iimaanka iyo camalka saalixa qabrigay wehel ugu noqonay inta loo soo suureeyo qiyaamahana waa la soo baxaa jannada ee uu la tega meelna ku kala hari mayaan idan wax laysiisiisto miya wiilal iyo maal iyo iimaan iyo camal saalix ma wax laysiisiistaa wax laysiisiista maaha wax laysisiisto ma ahan albaaqiyaatu saalixaat waa maxay cabdulaahi ibnu cabbaas waxa weeyaan waxaa ka soo aroortay inuu yidhi waa shanta salaadood a'immo kale waxay dhahdeen subxaana allah walxamdu lilaah laa ilaaha ila allah wallaahu akbar weeye qowlka ugu sawaabsan ee a'immada muxaqiqiinta ay mareen sida ibnu jariir sida waxa maxamed ulamiir shinqiidi xaafidkuna uu ku gebangebeeyey waxay tahay albaaqiyaatu saalixaat waa acmaasha saalixadaah oo dhan salaad ha ahaato seke ha ahaato seke ha ahaato soom xaj ha ahaato jihaad ha ahaato dikri ha ahaato ayu camal saalixo ilaahay loogu dhowaada hadduuba saalix yahay baaqiyu noqona qabriguu kula gelaya marka albaaqiyaatu saalixaat waa acmaasha saalixada qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa yowma nusayiru ljibaala wadkur sheekh nabiga suubano yowma maalin nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buuraha oo wa taraa aad arkayso al arda dhulka baarisatan xalay tahay middii muuqata wa xasharnaahum oo aan soo shiri doonno dadka oo falam nuqaadir aanaan ka tegin minhum dadka xaalu ka mid yahay axadan qofna wa curiduu dadkii waxaa loo bandhigay calaa rabbika rabbiga safan masfuufiina xaalayihiin kuwa la safay ama musdafiina xaalayihiin kuwii safan yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay marka la keeno oo an rabbi la hor taago laqad ji'tumunaa waad noo timaadeen kamaa sidii khalaqnaakum aan iniin abuurnay awala maratin markii ugu horrayday bal iskabadaaye zacamtum waxaad ku andacooteen adduunka markaad joogteen alla najcala lakum inaanaan iniin yeelayn mawcidan wakhti lagu ballamay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa wudica waa la dhigay alkitaabu kitaabkii acmaashuu ku qorreed fa taraa waad arkaysaa almujrimiina dembiilayaalkii mushfiqiina xaalay ka baqayaan mimaa shay fiihi kitaabka ku sugan wa yaquuluuna xaalay leeyihiin yaa weylatanaa halaageenniye maa lihaadalkitaabi maa shay muxuu yahay lihaadalkitaabi kitaabkan u sugnaaday laa yuqaadiru xaala uusan ka tegayn saqiiratan mid yar walaa kabiiratan mid weyn ilaa axsaaha waa koobay wa wajaduu waxay ogaadeen maa kii camiluu ay soo camal faleen xaadiran mid jooga inuu yahay walaa yadlimu rabbuka rabbigaa dulmi maa axaddan qofna marka maalka iyo carruurta adduunay saas kaaga harayaan ciribta dambo aakhira siday arrintu noqona ilaahayna tusi ilah wuxuu idhi subxaana wa yowma nusayiru ljibaala ficluu soo qadar yowmada wadkur xus nabiga suubanow yowma maalin nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buuraha oo buuraha waa la bitinaa wayasaluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfan ilaah inta burburiyo oo budo ka dhigu bitina markaasaa dhulka muuqana wa taraa waad arkaysaa al arda dhulkii baarisatan xaalay tahay mid muuqata wa xasharnaahum waa ficil maadi ficil mudaaricaana ku soo soconan nusayiru ljibaala wa taraa ficilkan saddexaa ku bannaan asagoo maadiad macnaha mudaaric ka dhigay oo waxaa leedahay wa xasharnaahum waan soo shirinaynaa dadka waa macno inaad xaalaydo oo tidhaahdo wal xaal ayaan buuraha socodsiinaynaa xasharnaahum aan soo shirinnay dadkii taasna macno cusuba ka soo baxa oo waxay tahay buuraha waxaa la socodsiinaa bacda alxashri dadka markay soo baxaan ka gadaal aa buuraha la bitina kadibaa dhulku isku bannaanaana macnaha haddii la xaaleeyo taasay noqon macnaha saddexaadna waxay tahay inaad tidhaahdo wa yowma maalin nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buuraha oo wa taraa aad arkaydo al arda dhulka baarisatan xaalay tahay midii muuqata wa xasharnaahum markaas ka horaana soo shirinnay dadkii oo intaanan buurahaan dhaqaajin aan soo shirinnay falam nuqaadir kama aanaan tegin minhum dadka xaalu ka mid yahay axaddan hal qof qof dhuuma kara ma jiro wa curiduu waa loo bandhigay dadkii calaa rabbika rabbiga a loo bandhigay safan xaala ay yihiin kuwii safan safan waa masder safa yasifu safan markaasaa waxa weyan kadib waxaa lagu idlaaqaa cala aljamaacati almusdafiin walidaa saas daraaddeed mufasiriinta agarkoodu waxay maraan safan ay musdafiin jamaacadaasaa la iskaga xidhnaa safanaa macnaheedu waxay tahay baa musdafiin qaar yaroona sida shawkaani oo kalena wuxuu maraa safan sidii xaalada markay masder ku timaada la mari jiro ah in isim mafcuul lagu dhalaaliyo oo mushtaq laga dhigo o la ihahdo safan ay masfuufiina xalayin kuwa la safay laakiin uma badna mufasiriintu taas labada qowlba wuu keenaa waxa weeyaan samiin xalabi oo kutubaha qur-aanka icraabta kuwa ugu fiican ka mid ayagoo marka safanaan rabbi loo soo bandhigo la hor keeno markaasaa kuwii bacfiga diidi jiray maadaama bacfigii ay sooba baxeen oo qiyaame la taagan yahaan rabbi la hadla qalbidil waa la qalbidila marka yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay soo qadaro laqad ji'tumunaa waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum saan idin abuurnay saan idin abuurnay waa maxay xufaatan curaatan gurla idinkoo cagacad oo kabala oo buryo qab ah ayaad noo timaadeen saas wey laqad ji'tumunaa waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaan idin abuurnay awala maratin markii ugu horrayday bal iska badaa'iye ka soo guur hadalkaase zacamtum waxaad ku andacoo jirteen adduun markaad joogteen alla najcala lakum inaanaan iniin yeelayn mawcidan wakti lagu ballamay ismu zamaan wey mawcidan ilaa daraf makaan iyo zamaan iyo masder saddexdaasa u siman hadda zamaana loola jeeda markaan wa wudica alkitaabu kitaabkii waa la dhigay kitaabu acmaal wey kitaabkii acmaashuu ku qoreedaa la dhigay halkaa la dhigay fii aydi naas dadka gacmahoodii faminhum aakidun biyamiinihi wa minhum aakidun bishimaalihi gacmihii dadkaa la saaray wey kitaabka acmaashuu ku qoreed fa taraa waad arkaydaahuu ilaah yidhi almujrimiina dadkii dembiyada waaweyn shaqaystay ee dembiilayaalka ahaa mushfiqiina xaalo ay ka baqayaan mimaa fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugan wixii ayagu ay shaqaysteen aqwaashoodii iyo afcaashoodii ka murgayaan wayaquuluuna xaalay leeyihiin yaa weylatana halaageenniiye ma shay muxuu yahay lihaada kitaab kitaabkan u sugnaaday laa yuqaadiru xaaluusan ka tegayn saqiiratan wax yar walaa kabiiratan mid weyn wax dembiya oon samaynin kama soo tegin ilaa axsaaha waa soo koobay ilaah wuxuu yidhi subxaana wawajaduu waxay ogaadeen maa kii camiluu ay camal faleen xaadiran inuu xaadir yaho joogo oon waxba ka maqnayn ay ogaadeen walaa yadlimu dulmi maa rabbuka rabbiga axadan qofna oo dembi uusan samaynna loo ciqaabi maa ajar uu shaqaysana laga nuqsaami maa wallaahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed